halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciyah oo isagoo ah kitaab ay waxiyo fara badan oo masiixa quseeye ku qoran yihiin waxaa kaloo looga hadlayaa waxiyo ku saabsan inaannu ilaah marnaba dayrin doonin reer banu israa'iil markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay arrinka ku saabsan murtidii casharka shan iyo lixdanaad oo ahayd dunida iyo samooyinka cusub ee ilaah bini'aadanka uu u abuuri doono ka dib markii masiixu dhulka uu xukumo muddada kunka sannadood ah waxaanan barnaamijka ku soo gunaanadnay aayadda siddeed iyo tobanaad markaasoo nebigu uu lahaa iyadoo uu ruuxa quduuska ah ee ilaah ka dulhadlayo laakiinse farxa oo weligiinba waxa aan abuuro ku reerreeya waayo bal eega yeruusaalem waxaan u abuuraa reynrayn dadkeedana farxad baan u abuuraa wuxuu masiixu haddaba ka hadlayaa barakada imaanaysa wakhtiga xukunka masiixa dunida uu ka bilaabanayo boqortooyada masiixa waa mid weligeed ah waxaana la abuuri doonaa dhul iyo samo cusub markii xukunku uu dhammaado ayaa haddaba wax waliba la cusboonaysiinayaa dhegayste waxaan kaloo rumaysanahay in dhallaanka ilaah oo muujinta ilaah ka cabsada ay heli doonaan waxyaalo wanaagsan wakhtigaas isaga ah maanta xaalku sidaas ma ahan oo meel waliba cabaad baa ka yeedhaya oo dad aan badnayn ayaa dhoolla caddaynaya hase yeeshee maalintu way imaanaysaa marka ilaah uu abuuri doono magaalo farxadeed haddaan horay idinku sii wadno waxbaridda kitaabkan ishaaciya ah ayaannu meeriska ka bilaabaynaa baalka sagaal boqol kow iyo konton ee axdigii hore cutubka shan iyo lixdanaad aayadda sagaal iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo yeruusaalem baan ku reerayn doonaa oo dadkaygana waan ku farxi doonaa oo codkii oohinta iyo codkii baroorashadana mar dambe dhexdeeda lagama maqli doono waxaa ka muuqanaya qorninka in yeruusaalem ay si weyn isku beddeli doonto wakhtigaas haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ishaaciya ayaannu eegaynaa cutubka shan iyo lixdanaad aayadda labaatanaad waxaana qoran sida tan oo markaas dabadeedna innaba dhexdeeda ilmo dhowr maalmood jira amase oday aan cimrigiisu dhammaysan lagama heli doono waayo ilmuhu wuxuu dhiman doonaa isagoo boqol sannadood jira dembiilaha boqol sannadood jirase wuxuu ahaan doonaa mid inkaaran waxaa dadka boqortooyada ay helayaan cimrigii dheeraa ee awoowayaashood ibraahim isxaaq iyo yacquub welibana looma baahan doono daryeelka waayeeye welibana looma baahan doono daryeelka waayeellada waayo waayeel ma jiri doono oo dadka oo dhaniba waxay noqon doonaan kuwo dhallinyaro ah haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal xigashadan ayaannu eegaynaa baalka sagaal boqol kow iyo konton ee axdigii hore kitaabka ishaaciya ah cutubka shan iyo lixdanaad aayadaha kow iyo labaatan ilaa laba iyo labaatan waxaana qoran sida tan guryay dhisan doonaan wayna degi doonaan oo beere canab ahna way beeran doonaan midhahoodana way cuni doonaan si uu mid kale u dego guryo ma ay dhisi doonaan oo si uu mid kale u cuno beero ma ay beeran doonaan waayo dadkayga cimrigiisu wuxuu ahaan doonaa sidii geed cimrigiis oo kuwayga aan doortayna wakhti dheer ayay shuqulka gacmahooda ku farxi doonaan waxaa boqortooyadaasi iyada ah ee imaanaysa wakhtiga zamanka ay lahaan doontaa maal fara badan oo dadka oo dhaniba hanti bay lahaan doonaan waxaa jiri doona cimri dheer iyo xasiloonaan waana wax bini'aadanka maanta ayan haysan haddaan cutubkan soo koobno ayaannu hoos ugu dhaadhacaynaa aayadda shan iyo labaatanaad ee cutubka shan iyo lixdanaad waxaana qoran sida tan yeyda iyo baraarku way isla wada daaqi doonaan libaaxuna sida dibi oo kale coos buu cuni doonaa oo boorkuna abeesada quudkeeduu ahaan doonaa rabbigu wuxuu leeyahay buurtayda quduuska ah oo dhan waxba kuma yeeli doonaan waxna kuma baabi'in doonaan haddaba dhegaystayaal ma aragno maanta weerka oo la jiisanaya idaha waxaanan garanaynaa sida weerka uu u jecel yahay hilibkii idaha hase yeeshee maalintaasi way wada jiibsan doonaan oo libaaxuna wuxuu sida dibi oo kale u cuni doonaa cooska qof waliba maanta waa ogsoon yahay in libaaxu aannu coosku cunin maalintaas waxaa la leeyahay coos ayuu cuni doonaa oo kii abuuray ayaa ka dhigi doona inuu coosku cuno waxaana halkaasi ka soo baxaya duni cusub miyaanay kula ahayn haddaba dhegaystow waxaa haddaba intaasi ku soo dhammaanaya dhegaystayaal cutubkii shan iyo lixdanaad ee kitaabkii nebi ishaaciyaah waxaanan iminka idiin bilaabaynaa cutubka lix iyo lixdanaad oo ah kan ugu dambeeya kitaabka nebi ishaaciyaah cutubkan wuxuu ka hadlayaa maadooyin fara badan waxaana ka mid ah abuuraha oo ah hoggaamiyaha bixiyaha xaakinka kan dib u soo cusboonaysiinaya dadkiisa iyo kan dadka abaalmarinaya sayidku wuxuu goostay aayaha kuwa badbaaday iyo kuwa lumay labadaba maanta baryadeennu waxa weeye boqortooyadaadu ha timaado sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka lixaad aayadda tobanaad haddaba kitaabkan ishaaciya ah waxaa ku qoran waxyi sheegaya in boqortooyadu ay timid iyo sida ay noqon doonto hawsha waxaanan ku bilaabaynaa maaddada ugu horraysa oo ah abuuraha hoggaamiyaha bixiyaha xaakinka kan wax cusboonaysiiya iyo kan wax abaalmarinaya haddaan idiin bilowno meeriska cutubkan ugu dambeeya ayaannu la soo baxaynaa cutubka lix iyo lixdanaad aayaddiisa koowaad waa baalka sagaal boqol laba iyo konton ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbigu wuxuu leeyahay samadu waa carshigayga dhulkuna waa meeshaan cagaha saarto guri cayn maad ii dhisi doontaan oo maxay tahay meeshan ku nastaa waxaa ilaah ou leeyahay dhulkuna waa meeshaan cagaha saarto dhulkan yar ee aniga iyo adiga aynu ku noolnahay wuxuu cagasaar u yahay ilaah wuxuu markaasi weydinayaa oo uu ku leeyahay reer banu israa'iil guri cayn maad ii dhisi doontaan oo waa halkee meesha aan ku nasto sulaymaan ayaa mar wuxuu yidhi sida ku qoran kitaabka koowaad ee boqorrada cutubka siddeedaad aayadda toddoba iyo labaatanaad sida tan haddaba ma dhabbaa in ilaah dhulka degganaan doono xataa samada iyo samada samooyinku kuma qaadi karaan haddaba bal gurigan aan dhisay sidee buu kuu qaadi karaa waxay aniga iila muuqataa markii boqortooyada mustaqbalku ay timaado in aan loo baahan doonin macbud waayo boqorku wuxuu soo dhex gelayaa dadkiisa oo yeruusaalemta cusubna waxay noqon doontaa meel wax lagu caabudo oo weliba booqasho loogu yimaado bal iminka dhegayso ilaaha abuuraha ah ee sarreeya ee quduuska ah waxa uu leeyahay sida ku qoran aayadda labaad ee cutubka lix iyo lixdanaad oo leh waayo waxyaalahan oo dhan gacantaydaa samaysay oo waxyaalahan oo dhammuna way wada ahaadeen ayaa rabbigu leeyahay laakiinse ninkan waan fiirinayaa kaasoo ah miskiin ruuxiisuna jaban yahay ereygaygana ka gariira haddaba ilaaha sidan u sarreeya ayaa wuxuu leeyahay waxaan eegayaa kan qalbiga miskiinka ka ah oo qoomamaysan balse ereyada rabbiga ka gariira oo taqwada ilaah qalbigiisa ka buuxdo haddaba maalmahaasi kuwa masaakiinta ah waxay dhexli doonaan dhulka iyo weliba wax kastoo kale haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii ishaaciyah cutubka lix iyo lixdanaad aayadda saddexaad ee baalka sagaal boqol laba iyo konton ee axdigii hore waxaa qoran sida tan kii dibi gowracaa wuxuu la mid yahay mid nin dilay oo kale kii wan yar allabari ahaan u bixiyaana wuxuu la mid yahay sida isagoo doofaar dhiiggiis bixiya oo kale oo kii foox shidaana wuxuu la mid yahay sida isagoo sanam ammaana hubaal waxay doorteen jidadkooda oo naftooduna waxay ku faraxdaa karaahiyadooda haddaba waxaa halkan laynoogu sheegayaa in allabarigu uu tilmaamayo masiixa haatan iyo weliba wakhtiga marka boqortooyada masiixu dunida ay timaado waxaase la joojinayaa allabariyada dibida haddaanay howlo rabbaani ah ku imaanaynin waxaana xaaraan noqonaya allabariyadii beri hore la amray waayo wakhtigoodii baa soo dhammaaday weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubkan lix iyo lixdanaad waxaanan eegaynaa aayadda shanaad oo leh kuwiinna ereygiisa ka gariirow bal ereyga rabbiga maqla walaalihiinna idiin nacab oo magacayga aawadiis idiin xoora waxay yidhaahdeen rabbiga ha la ammaano si aan farxaddiinna u aragno laakiinse iyagu way ceeboobi doonaan ilaah baa kala qaadaya runta iyo beenta iyo xaqa iyo baadilka masiixu wuxuu yidhi iska daaya gocandhada iyo abuurku ha isla baxaane oo kol dambe ayaan kala dhaqaajin doonaa iminka waktigaasu wuu yimid waa wakhtiga nebigu uu sii waxyoonaye eh waxaa la xoori doonaa wadaadka xagga dusha ka qorxoon oo barfuunka iska soo badiya waxaana la qaadan doonaa kan wareersan oo garanaya inuu dembiile yahay oo ilaah toobadkeen ugu imaanaya haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka lix iyo lixdanaad aayadda lixaad ee baalka sagaal boqol laba iyo konton ee axdigii hore waxaana qoran sida tan buuq baa magaalada laga maqlayaa cod baana macbudka ka yeedhaya waana codka rabbiga oo cadaawayaashiisii abaalmarinaya dhegaystayaal waxaan idinku leeyahay ilaah ugu dambaysta wuxuu wax ka qaban doonaa cadaawayaasha reer banu israa'iil oo cadaawahooda waa cadaawihiisa waxaanaad mooddaa inay ka hor imaadsan tahay heeskii caanka ahaa ee laga daba dhacay ee lahaa cadaawahooda waa cadaawaheenna cadaawaheennu waa cadaawahooda waad garateen baan filayaa oo haatan ilaah wuxuu leeyahay cadaawayaasha reer banu israa'iil waa cadaawayaashayda haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka lix iyo lixdanaad ee kitaabka ishaaciyah aayadda toddobaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan intii ayan foolan ayay dhashay oo intii ayan xanuunsan ayay wiil umushay wakhtiga dhibka weyn dunida uu imaanayo waa wakhti xanuun badan oo weliba cabsi miidhan ah israa'iilna wakhtiga dhibka badan ayay maraysaa kadib markii masiixu beytlaxam uu ku dhasho oo waxaa nebigu uu leeyahay intii aannu xanuunka qaban ayay wiil umushay wiilkaasuna waa masiixa aayaddanina waa mid caaqibo leh oo waxyi ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii ishaaciya ah cutubka lix iyo lixdanaad aayadda sagaalaad ee baalka sagaal boqol laba iyo konton ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbigu wuxuu leeyahay anigoo foosha keena miyaanan dhalin doonin ilaahaagu wuxuu leeyahay anigoo wax dhaliya miyaan maxalka oodi doonaa ilaah wuxuu xaqiijin doonaa in ballamada oo dhan la kaamili doono haddaba boqol afar iyo afartan kun oo yuhuud ah oo la shaabadayn doono bilowga wakhtiga dhibka weyn uu jiro haddaba boqol afar iyo afartanka kun ee yuhuudda ah ee la shaabadayn doona bilowga wakhtiga dhibka weyn uu jiro ayaa ka soo gudbi doona dhibka oo mid waliba wuxuu arkayaa boqortooyada miyaanay taasu wanaagsanayn haatanna wuxuu leeyahay nebigu sida ku qoran cutubka lix iyo lixdanaad ee kitaabkii ishaaciya ah aayaddiisa tobanaad waxaa qoran sida tan kuwiinna iyada jecel oo dhammow yeruusaalem la reereeya oo aawadeed u faraxsanaada kuwiinna u baroorta oo dhammow farxad aawadeed ula reereeya wakhtigaas wuxuu noqonayaa mid barako iyo fadli badan balse iminka waxaannu eegaynaa maaddada ugu dambaysa cutubkan iyo weliba kitaabka nebi ishaaciyaah ee aannu dhowrka toddobaad ka soo hadlaynay waxaana weeye rabbiga oo go'aan ka gaaraya kuwa badbaaday iyo kuwa baadida ah haddaan dhegaystayaal arrinkaasi ka eegno qorniinka ayaannu hoos ugu dhaadhacaynaa aayadda siddeed iyo tobanaad ee isla cutubkan lix iyo lixdanaad waa baalka sagaal boqol laba iyo konton ee axdigii hore waxaana qoran sida tan waayo shuqulladooda iyo fikiradooda waan ogahay oo waxay noqon doontaa inaan soo wada ururiyo quruumaha iyo afafka oo dhanba oo iyana way imaan doonaan ammaantaydana way arki doonaan qarammada oo dhan waa inay ilaah ka hor muuqdaan wakhtigaas sayid ciise masiixna wuxuu arrinkaasi inoogu faahfaahinayaa injiilka sida matayos uu u qoray cutubka shan iyo labaatanaad aayadaha kow iyo soddon ilaa laba iyo soddon markaasoo uu lahaa goortii wiilka aadanuhu ammaantiisa ku yimaado isaga iyo malaa'igaha oo dhan markaasuu carshiga ammaantiisa ku fadhiisan doonaa quruumaha oo dhan ayaa hortiisa lagu soo ururin doonaa oo wuxuu u kala sooci doonaa midmid sida arijirka uu u kala sooco idaha iyo riyaha wakhtigaas kuwo badan oo ka mid ah quruumaha ayaa la badbaadin doonaa oo waxaa kaloo badbaadaya israa'iiliyiin aan fara yareen quruumaha waxay u imaan doonaan inay ilaah ku caabudaan magaalada yeruusaalem haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka lix iyo lixdanaad aayadda laba iyo labaatanaad ee baalka sagaal boqol saddex iyo konton ee axdigii hore waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo rabbigu wuxuu leeyahay sida samooyinka cusub iyo dhulka cusub oo aan samayn doono ay hortayda ugu raagi doonaan ayaa farcankiinna iyo magiciinnuba hortayda ugu raagi doonaan haddaba danta iyo hadafka ilaah uu ka leeyahay reer banu israa'iil iyo weliba ballamadii ilaah uu siiyey israa'iil waa kuwa weligood ah marka samada iyo dhulka cusub la abuuro weli waxaannu ku jirnaa dhammaadka cutubka lixdan iyo lixaad waxaanan eegaynaa haatan aayadda saddex iyo labaatanaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan oo rabbigu wuxuu leeyahay waxay noqon doontaa in bil iyo sabdi ka sabdi bini'aadmiga oo dhammuba ay u imaan doonaan inay hortayda igu caabudaan haddaba kuwii ilaah soo furtay oo dhan oo ay ku jiraan carruur iyo ciroole ayaa ilaah daa'iman u caabudi doona waana howl weligeed ah oo uu halkan inoogu waxyinayo nebigu haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu iminkana eegaynaa cutubka lix iyo lixdanaad aayadda afar iyo labaatanaad oo ah aayadda ugu dambaysa dhegaystayaal waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo iyana way bixi doonaan oo waxay fiirfiirin doonaan dadkii igu xadgudbay meydadkoodii waayo dixrigoodu ma dhiman doono oo dabkuna kama demi doono waxay bini'aadmiga oo dhan u noqon doonaan karaahiyo haddaba mar kale ayaa ilaah uu leeyahay nabadu uma jirto kuwa sharka leh oo sidaas ayay u ahaan doontaa ilaa iyo weligood oo ma qanci doonaan weligood kitaabka ishaaciya wuxuu ku soo xirmayaa digniin la mid ah tii aynu ku soo aragnay injiilka sida matayos uu u qoray cutubka kow iyo tobanaad aayadda shan iyo tobanaad markaasoo masiixu uu lahaa kan dhega wax lagu maqlo lahu ha maqlo dhegaystayaal waxaa intaasi ku soo dhammaanaya kitaabkii ishaaciya ah oo aannu waxyaabo badan ku soo aragnay intii aynu ku jirnay waxaanan soo barannay waxyada ku saabsan dhalashadii masiixa oo la soo kaamilay muddo haatan laga jooga laba kun oo sannadood waxaan kaloo soo barannay halka uu ku dhalan doonay iyo inay dhalashadiisu mucjiso ahayd waxaan soo barannay sida loo silcinayo masiixa iyo inuu mar dambe soo noqon doono oo uu arliga ka taagi doono boqortooyadiisa marka ay sidaan tahay dhegaystayaal waxaannu soo gaarnay ama aannu joognaa wakhtigii aynu baran lahayn warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesalonika haddaba sida caadada inoo ahayd waxaannu had iyo goorba ku bilownaa markii aynu kitaab ka mid ah axdigii hore ama axdiga cusub baranayno horudhaciisa waxaannu haddaba ku bilaabaynaa dhegaystayaal taariikhda warqaddan la qoray warqaddan wacan ee rasuul bawlos uu qoray waxay ka mid tahay kuwa ugu dambeeya waraaqaha uu qoray marka la eego sida ay ugu qoran yihiin kitaabka axdiga cusub hase yeeshee warqaddan waa tii ugu horraysay ee uu rasuul bawlos qoro waxaa warqaddan la qoray ugu dhowaan saddex iyo konton sannadood kadib dhimashadii iyo sarakiciddii ciise masiix haddaan haatan u soo jeesanno deegaanka tesalonika ayaa magaaladu waxay ahayd mid ku hoos jirtay xukuumaddii reer rooma reer rooma xeerar iyo qawaaniin kala duwan ayay kula dhaqmi jireen qowmiyadaha iyaga hoos jooga marka la eego quruumaha qaar ee maanta leh isla awooddii reer rooma oo kale waxaan garanaynaa in maraykanku ay jecel yihiin inay dadka oo dhan dhaqankooda baraan waxaana la mid ah faransiiska oo isna jecel inuu qowmiyadaha hoos jooga isaga ama uu gumaysan jiray ay xagga dhaqanka kala mid noqdaan waddankiisa waxaanay la tahay in taasi loo baahan yahay oo ay tahay fikir wanaagsan oo caafimaad qaba hase yeeshee reer rooma way ka duwanaayeen labadan dal oo marnaba iskuma ayan dayi jirin inay dadka hoos yimaada xukuumaddooda ay ka beddelaan dhaqanka caadooyinka xeerarka amase luqadahooda reer rooma waxay diiradda saari jireen inay qabsadaan qowmiyado deggan meelo istaraatiijiyadoodu ahmiyad weyn u leedahay magaalada ay reer rooma xukumaan qunyar baa shacabka loo beri jiray sidii ay ku raaci lahaayeen dastuurka iyo qawaaniinta xeerarka iyo arrimaha dawliga ah ugu dambaysta dadka ayaa si fudud ku aqbalaya dhaqankan aan qasabka ahayn oo waxay u qaadanayaan ilbaxnimo hor leh oo ku soo siyaaday adduunka dukaamada waaweyn ee tesalonika ayaa waxaa ka muuqanaya dharka ugu casrisan ee magaalada rooma laga xidho markaasaa magaalada oo dhan iyadoo raalli ah ay dharka u xidhanayaan sida reer rooma oo wakhti aan dheereen baa dadkii ay qaadanayaan dhaqanka iyo xeerarka reer rooma magaalada tesalonika waxay ka mid ahayd magaalooyinkii si aan qasab ahayn ku qaatay xeerarka dhaqanka iyo qawaaniinta reer rooma oo magaaladuna waxay ahayd mid ahmiyad weyn u leh imbaraadoriyadda reer rooma tesalonika waxay ku tiilay meel boqol meel xagga galbeed kaga aadan magaalada filiboy oo magaalada athenis laba boqol oo mayl kaga beegan xagga waqooyi waxay magaaladanu xarun muhiim ah u ahayd boqortooyada welibana waxay ahayd caasimadda ugu weyn ee reer masedoniya magaaladaasi waxaa mararka qaar loogu yeedhi jiray therma oo ka dhigan kul waayo waxay xilliyada xagaaga ahayd meel diiran oo dadka reer yurub ay jecel yihiin haddaan dhanka taariikhda u galno ayaa saddex boqol saddex iyo toban sannadood ka hor dhalashadii masiixa ayaa waxaa dhacday in ninka la yidhaahdo kasenda oo ka mid ahaa afartii jenaraal oo qabsaday boqortooyadii ninkii la odhan jiray al iskandar the great ayaa qaatay magaalada masedoniya oo wuxuu tesalonika ka dhigtay mid ka mid ah fariisamadiisa magaaladan wuxuu ku magacaabay oo uu xusuus uga dhigtay haweenaydiisii la odhan jiray tesalonike oo la dhalatay alexander the great magaaladaasi iyada ah weli waa magaalo oo waxaa loogu yeedhaa haatan salonika habeenka xigaa ayaannu dhegaystayaal taariikhda warqaddan reer tesalonika horay idinku sii wadi doonnaa haatanna aynu dhegaysanno khasaa'id ay inoogu luqeeyaan culimmo soomaali ah oo masiixiyiin ah
siraadkii adduunkow suban ahaa eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin